buu noqday kuur buu noqday oo aynan jumladu kaamil noqonaynin biduunihi la-aantii jumlada ma kaamil noqon karto yani laa yatimu lkalaamu biduunihi baa laidhahda hadalku ma kaamil noqon karo la-aantii bacda an kaana intuu ahaa dabadee fadlatan mid dheeraada mafcuulbihiisa dheeri buu ahaa oo kalaamku waa kaamil noqon kara haddaan idhahno daraba muxamadin laakiin yani amrika iska dhaafi karna laakiin markaan camarkiina ayda faacil ka dhignoon idhaahno duriba camrun kalaamkii mataan noqon karo haddaan goyno dariba haddii la yidhaahdo yani biduuna ayda faacil hadalka ma dhisi ma socon karo weyaan jumlada kalaamkii ma kaamil noqon karo weyan falaa yajuuzu ma banaana xadfuhu goyntiisi ma banaana in la jaro ma banaana sababta ayna u banaanayn waxaa weye likownihi cumda waa tiir wey jumladiibuu ka mid yahay kalaamkibuu tiirikiisu ka mid yahay sidaa darteed lama goyn karo weyaan walaa taqdiimuhuna ma banaana in la hormariyo cala alficli laga hormariyona ma banaana ficilka in laga hormarsana ma banaana maxaa yeelan lagu hormarinaynin qofkii faacil ku jooga afculibihi waa lagu hormarin karay samahayn awel ficilka waa lagu hormarin karay laakiin hadda lagama hormarin karin banaada booskii faacilka ayuu jooga faacilkana ficilkiisa kama hormari karin marka kaasu booskiisu joogaa weeyaan walaa taqdiimuhu hormarintiisa cala alficli laga hormariyona ma banaana wayajibu waxa waajiba tacniifu lficli ficilkii dhadigeyntiisii in la tacniisiyo oo muanas laga dhigo dhadig laga dhiga in kaana hadduu yahay naaibul faacilkii ama mafcuulkii oo faacilka naaibka ka ahaa muanasan hadduu yahay yani muanas xaqiiqiya hadii uu yahay leeyahay muanas xaqiiqiya hadii uu yahay waa la tacniisinaya ficilkiisii naxu qowli sadi wixii lamida wey aad tiraahdo duriba firdun fiidaha la garaacay fiida yaa garaacay qofkii garaaca ma naqaano waa la xasir faacilkii laakiin hido in ay maarata qof la garaacay tahay bay ku tusinaysaa marka dariba tildin dariba waa ficil maadi daribat weysamaha dariba ficil maadi mugayar siiqa baan leenahay mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab mugayar siiqa la yidhaha waa oo siiqada waa qaabku u samaysan yahay dowradiisi la bedelo daraba buu ficilku ahaa soo maay baadkii kor dhignaadaa la goday racdi kor dhigmeedna waa la hoos dhigay duriba baa layi waa maadiga weya marka ficil maadi muqayara siiqa baan odhanayna ama ficil maadi mabniyu lilmafcuuli baan odhanayna ama ficil maadi mabniyu lilmafcuuli baa la odhan waxaasoo dhan hadda arka isku wada mid waa ficil oo mabniyu lilmajhuul marka la leeyahay yani waxaan la garanayin baa la dhis waa la dilay baa la odhanaya yaa dilay laba yaqaan mabniyu lilmafcuul marka la leeyahay mafcuul baa loo tiiriyey mafcuul baa la raaciyo waxaa la yihi yani maarata duriga hirdinka mafcuul bihi baa loo tiiri faacil ma yaallo wey muqayara siiqa haddaad tirahdana xarakadiisii baa la dooriye weyaan marka hiid wataaba calaamatu taniis baa la odhana hindin waxay noqonaysaa annaa'ibu can alfaacil marfuucu calaamat lxidamatu llahi lakum fi akhirihi wanaxri idaa zilzilat alardi zilzaalaha idaa zilzilat alardi idaa darful maa yastaqbilu min azamaan baa la yidhahdaa yani mudaminu macna sardi kaafidin lisardii mansuubin bijawaabihi baa la yihahda zilzila sooma jeedi zilzila waa ficil maadi mabniyun mabniyun limajhuuli mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wataw calaamatu ta'miinki alardu yani waxaa la leeyahay naaib can alfaacili marfuucu calaamati rafci damutadaarika fi akhiri hadda hildin waxa weye waa muanas somaha sidaa darteed ficilka in la ta'miinsiyo duribat la yihahda ta lagu dara wey alardi marka layidhaahdo waa tacmiinki zilzilata in lahaa tawxiidsi baa lagu daray weeyaan wayajibu alla yulxaqa alficlu calaamata tasniyatin aw jamcin in kaana musanan oo majmuucan haddii ficilka yani maaragtay naa'ibu faacilka hadduu musanno yahay oo laba uu noqdaa ama jamc uu noqdo laba laba wax ka badan uu noqdaay ficilkii lama raacinayo calaamat tasniya walaa calaamat jamcina lama raacino sidii faacilka baan kusoo marnay waa la ifraadiyaa weyaan ficilka waa la ifraadiye mufrad baa laga dhigi waa la tawxiidinaya weyaan wayajibu waxa waajiba yani axkaamta faacilka oo dhan bay qaadanaya wey wayajibu waxa waajiba allaa yulxaqa inaan la haleysiinin alficlu ficilki inaan la haleysiinin yani ficilkii inaan la haleysiinin calaamata tasniyatin laba calaamadeydi oo alif isnaynkiio kale ah inaanan la halaysiinin aw jamcin calaamata jamcin jamc calaamadiina inaan la halaysiinin oo ficilka aan gadaal laga raacinin goorma laakiin in kaana haddii uu yahay naa'ibulfaacilku musanaa mid laba ah haddii uu yahay naa'ibulfaacilku hadda musana noqdo aw majmuucan ama jamac uu noqdo hadduu musana noqdo ama jamaca noqdaa yani faacil naa'ibulfaacilkii ficilka markasta ifraadkibu laazimay sidii mufradkiba loo laazimay loo ifraadin jiray baa loo ifraadinaya weya marka waxaa la oranaya marka qawlika duriba zayd duriba zaydaani wa duriba zayduuna hadda azaydaani waa musanafo maaha lama oranin duribaa lama dhihin ficilka waa la ifraadiyey duriba zaydaani baa layihi azayduuna waa waa jamc wey ficilkii duriyuun lama dhihin oo waaba jamaacad lama gelinin duribaa laga waa la ifraadiyey sidaasa waa sidii faacilka aan kusoo marnay oo kale dariba ficil maadi mugayir siiqa الزيداني نائب نائب الفاعل مرفوع على رفعه الالف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وضرب الزيدون ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الزيدون نائب الفاعل مرفوع على رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم وتاسع مركع علامة التثنية هي علامة الجمع لما هلن فيه هدوه مثنى ama uu jamco noqdo oo ficilka waa la ifraadiyaa laakiin carabta qaar ka mida sidii luqatu asabihiin baraarisiga aan soo marnay kale oo tasmiyeyna ugu jiraan yani dabada hadda uu shaarixa noo dhigayo kale intiyataa caynaaka cinda alqafa awlaa fa awlaa laka daawaqiya yani saasoo kale buu leeyahay intiyataa caynaaka caynaakadii oo naa'ibu faacilkiina banaanka u dhigay intiya ficilka ahaana alif litniina ku dare intiya taabu yiri taabu halkaas ku ziyaadi intiya taa waa la helay aynaaka labadaadii indheed indalqafaa qaraadka agteeda laga arkay buu leeyahay awlaa halaag baa kuu sugnaaday laka adiga fa awlaa halaag baa kuu sugnaaday daa indhahaas oo maaragtay indhahaadaas saa la soo sheegay waa qiyatin ku wax ilaalinaysa wey yani wuxuu u jeedaa nin fulan ah oo dagaalka ka carara weeye wuxuu caynayo wuxuu leeyahay fulan weyo marka macrakada isku dhacdo ayuu baksadaa markaasuu erdaya mar walba gadaal soo fiirina marka waxaad moodaa udhihi jireen inay gadaal ku yaalaan oo kale ay ilaalinayaan baad moodaa weliya marka ulfiyataa aynaakadaas way maxal saahidkeeda ulfiya hadda waa naa- waa ficilkoo mugayira siiba wey marka yacni alif litnayn la xiriiriyey alif litnayn ayuu la xiriiriyey iyadoo oo naaiba faacilkii oo ism daahiro caynaaka ahna ay meesha taalla weyaan marka yani taasna waa luqadii aan soo sheegnay oo kale ee bacd alcarab ayaa ku hadlaan kalimaadkaasoo kale yidhaahdaan wayusamaa aydan annaa'ibu cala alfaacili hadihi cibaaratu libni malikin wahiya aksaru wahiya axsanu waaksaru wuxuu leeyahay cibaaradan naa'ibilfaacil ayaa la yidhahda hadda waxaan kusoo sheegnay cinwaanka almafcuul aladi lam yusama faaciluhu baan sooma musanifka wuxuu leeyahay yusamaa waxaa lagu magacaabaa aydan sida mafcuul ladi lam yusama faacili loogu bixiyey oo kale ayaa waxaa loogu magacaabaa annaa'ibu can ilfaacili faacilka kiisa naa'ibka ahaa ayaa lagu magacaabaa hadihi alcibaaratu cibaaradan libni malikin ibni malik ayaa iskale yani maxamed bn cabdillahi bni maliki ayaa iskale saaxib alalfiya sheekhaas ayaa iskale weeyaan ninkaasa iskale wahiya cibaaradan oo in annaa'ibu can ilfaacil la yidhaahdo ayaa aksanu wanaag badan oo aad iyo aad muraadka u cadayn og waaksanu iyadaana jaabi badano tii hore ayay ka jaabi badan tahay aksaru min aluula wey tii horeysa bay ka jaabi badan tahay yani way ka gaaban tahay ikhtisaarka yani almafcuulu aladi lam yusama faaciluhu waa hadal dheer sooma annaaib can alfaacil hadii la yidhaahdo waa ka gaaban tahay cibaaradana aad bay waadix u tahayo waa ka udixsan tahay maxaa yeele haddii la yidhahdo annaa'ibu can ilfaacil waxaa soo gelaya waxa naa'ibka noqonayo mafcuulu bihi iyo naa'ibuu noqon karaa zarafkii naa'ibuu noqon karaa jaar majruurkii naa'ibuu noqon karaa masdarkii naa'ibuu noqon karaa waxyaalaha noo imaan doona annaa'ibu can ilfaacil haddaad tidhahdo way wada noqon karaan laakiin haddaad tidhahdo almafcuul aladi lam yusama faaciluhu yani mafcuulka baad ku keentay wax naa'iba ma adan keydin mafcuulu bihiga inuu naa'ib faacil keliya noqon kara baad keentay marka cibaaradaasi ka waasacsan kan ibnu maalik u isticmaalay ayaa aktar ah kana waasacsan xagga yani maaragtay macno ahaanna ka waasacsan weya marka sida almafcuul aladi lam yusama faaciluhu loo yidhahdo annaa'ibu can faacil waa loo yidhahda wayusama ficluhu ficilkiisa waxaa lagu magacaabaa ficilka ila hadda isimkii baan ka hadalnay wuxuu lagu yihiin naa-ibu cali faacila la yidhaahda ficilkiisana magacii ficilkiisa ila waa la waa la bedelaa soomaha marka naayibka ay noqdo siibadiisaa la bedelaa oo suuradiisaa la dooriya qeysanaha ficluhu ficilkiisana waxaa lagu magacaabaa alficl almabniya lilmafcuuli ficilkii mafcuulka loo dhisay oo loo fiiriyey waa la yidhahda mafcuulu bihigaa loo dhisay macnahaas waa la yidhahda ilaa hadda ficilkan faacil la xigaa ma jiro sooma ficilka markaa tiraa duriba muxamadin muxamadkaas ayaa mafcuulu bihi ah oo wuxuu la garaacay ah ficilkana sidaa loo fiiriyey oo loo dhisay sooma jeedi ee faacil ma laha ma jiro faacilka waa maxduuf wey marka almabniyu lilmafcuul baa la oran waxaa kaloo la oran waxaa kaloo lagu magacaabaa walficl almajhuula ficilkii almajhuula ee majhuulka ahaana waa lagu magacaabaa ficil majhuula ayaa asna la yidhaahdaa yani almajhuul marka la leeyahay faacilkiisaa laga jaahil yahay weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa alficl almabniya lilmajhuulina waa la yidhaahdaa sida hadda oo alficl almajhuul loo leeyahay alficl almabniya lilmajhuuli ayaa la oran karaa weeyaan waxaa kaloo la yidhahda walficl aladi lam yusama faaciluhu ficilkii aladii ficilkii lam yusama faaciluhuna magac uu leeyahay weeyaan waxaa kaloo la yidhahda alficl almugayiru siiqana waa la yidhahda suuradiisu midka la dooriyey yani maaragtay waa la yidhahda alficl almugayiru siiqa ficilkii suuradiisii la bedelay intaasoo magacba waa uu leeyahay hadda naaib faacilka laba magac un buu lahaa soo maha almafcuul aladi lam yusama faaciluhu annaa'ibu can ilfaacil labadaasaa la yidhahda laakiin ficilkiisa waxaa la odhani alficl almabniyu lilmajhuul alficl almabniyu lilmafcuul alficl aladi lam yusama faaciluhu alficl almugayir siiqa alficl almajhuul keliya soo gaabsan karta cibaaraadkaasoo dhan baa la odhan karaa weya marka siiqadiisii ficilkii la bedelay kayfiyadii iyo qaabkii loo bedelay ba musanafka halkaa noogu sheegi doona fain kaana alficlu maadiyan duma awalhu wakufira maa qabla aakhirihi wain kaana mudaarican duma awalhu wakufira maa qabla aakhirihi naxu duriba zaydun wayudrabu zaydun saasaad oran fain kaana hadii uu yahay ficilkii fain kaana alficlu ficilkii hadii uu yahay maadiyan mid maadiyahoo yani intaadan hadin horteedka qalaq sameeye ay tahay duma awaluhu awalkiisaa la godaa wakufira waxaa la hoos dhigaa maa xaraf baa la hoos dhigaa qabla aakhirihi aakhirkiisa hortiisa ahaaday oo masalan waxa weye ficilka darada buu ahaa musamaha soomahay darada markaan awalka gedno maa qabla aakhirka waa ra'da soomaha aan hoos dhignaa muxuu noqoni duriba buu noqonaya sooma duma awaligu wakufira maa qabla aakhirihi maa qabla aakhirihi waa ko hadduu maadiyo wataas duriba baa la oranaya wain kaana mudaarican hadii ou yahay ficilkii maadi maaha hadda waa mudaaricu duma awalhu awalkiisaa la godaa wafutixa waxaa la kordhigaa maa xaraf qabla aakhirihi aakhirkiisa hortii ahaadeen waa la kordhigaa weya waa la kordhigi oo waxaa laleeyahay haddii ou ahaa yadribu buu musamihii ahaa ya-da ged oo xurufulmudaaracada ah markaa gado yadribu ra-dii hoos dhignayd kordhig ayana yudrabube yadribu wuu garaacayaa la yidhi haddana yudribu waa la garaacay wey darada wuu garaaca wuu garaacay weeye duriba waa la garaacay weeyaan marka saasay noqon naxu duriba zaydun wa yudrabu zaydun waa mafhuum soo maha xarakada qaabkaasa loo bedelayo duriba ficil maadi mabniyun lilmajhuuli mabniyun cala fatxi lamxad lahu min alcraab zayd naa'ib alfaacil marfuucu calaamati rafci dabatu daahirati fi aakhirihi baadin yudrabu ficil mudaaric mabniyu lilmajhuul marfuuc wcalaamatu rafcihi damatan zaahirati fi akhirihi yudrabu zaydun naaib faacil marfuuc wcalaamatu rafcihi damatu zaahirati fi akhirihi marka yani qaabkaas ayuu maadi iyo mudaaric ku yimaadaa amarka amar baa soo haray afcaal saddexdooda soomahin maadi iyo mudaaric iyo amar marka amarka siiqadiisa uu yahayo qum iyo uqcud iyo lama majhuuliyo majhuul lagama dhigo marka sidaasoo kale yahay siiqadiisaas oo siiqatulamriga uu ku yimid laguma bedelo laakiin markii laamulamri lagu daro oo kale mudaaricii ayuu amar noqonaya yaquumu buu ahaa masalan liyaqum ha istaago saasoo kale baa dhigi wax saas camaluu noqon karaa liyaqum liyasrab saasoo kale marka yani buu noqonayo siiqadiisaan oo qum iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa ee intirab iyo lama majbuuliyo oo majbuul lagama dhigo maxaa soo haray markaas yacni ficilkii amarkaa xaggiis ka dhig waxaad maadigii iyo mubaarici sidii loo- loo tagyirina iyadaan aragnay siiqadan hadda lasoo sheegay siiqooyin khilaafaya baa jiro oo ku saabsan dhowr arrimood oo ka baxayo masalan ficilka maadiga haddii faa-ilmaziida ay awalkiisa gashay koo faa-ilmaziidaa gashay yacni ficilka ta baa lagu ziyaadiyey faa-ilmaziidada macnaheedu ta baa awalka looga soo kordhiyey haddii uu kaasoo kala noqdo ama se ficilka hamzatul wasli ay gasho labadaba waa maadi wey ficilka maadiga haddii faa-ilmaziida ay gasho ama se yani maaragtay hamsatul wasli oo la xiriirsado amase uu noqdo ficilkii ficil maadi ficil maadi ah oo hulaasi ah oo muctalil ayna haddii uu noqdo saddexdaas siiqadooda siiqo kale noqonaysa xarakaad baa kusoo kordhaya waxba isbadbedelaya waa arki doonaan sanadkaanaysiina laakiin qaacidada caamkaan haysano waa maxay haddayna saddexdaa aynan ahayn duma awalihu wakusira maa qabla aakhirihi in kaana maadiyan sooma hadduu maadi yahay awalkan waa lagelima qabla akhirkuna loo sugin waduma awalihi wafutixa maa qabla aakhirihi in kaana mudaarican hadduu mudaaric yahayna saasaa lagu samaynaya ayib saddexdaas marka aan aragna wuxuu yihi musanifka raximahullah fain kaana almaadi ficilkii maadigaa haddii uu yahay mabduu'an mid lagu bilawnay bitaa-in zaa'idatin ta zaa'ida mid lagu bilowda haddii uu yahay faulmaziid baa la yidhahdaa faulmaziidada waxa la yidhaahdo yani saddex weeye saddex iyado markii un karfaha qofka haddii uu akristo buu arki doonaa saddexda faulmaziidada la yidhahdo yani wazan la yidhahdo tafaacala iyo wazan la yidhahdo tafaclala iyo wazan la yidhahdo tafacala wazan la yidhahdo saddexdaas weeyaan tafaacala iyo tafacala iyo tafaclala baa la yidhahdaa saddexdana tabaa ku jirta soomaha ama taulmidaawaca ha la yidhaahdo ama yaa la odhanaya ta'daas marba haddii lagu kordhiyo oo tacallama oo kaleeto iyo tadaarada iyo tadaxraja oo kaleeto ay noqoto waxa weeye xarakadiisu waa isbedelaysaa markii mas-uulka laga dhigaayo dima awalihi wa kusira maa qabla aakhirihi keliya ma noqonayso wuxuu leeyahay dima awalihi awalkiisaa la godaa wa taaniyihibana waa laloo godaa dima dima awalihi baa la godaa wa taaniyihi taanigiisana waa lala godaa weeyaan awalka soo god ثانيا لبس حركة زائدة كدرسة نحو تعلم تعلم العلم علم إلى لبرتي وتبورد محمد أما تبورد زيد زيد بالا جراعي ساسو كلام ركا تراها بو وحوي يعني تعلم وحكتم الوزن تعلم التفاعل أهو بكتم تبورد وحكتم التفاعل وزن لهذا وتضارب وفعل كاها مسميه تضارب بيها مركز علمنا هي تدورنا وزن الثلاثات معرفة تفعل لواءها وتدحرجها هنا تجي حريقة الدار بعد الوليد الجدوني دار تدحي وليد الجدوني بعد أرمسة مركز تعلم تعلم العلم أسباب تلوبة جلي يوحي هاي وصرف قال لها الله تعلم أصل كذي حوها يعني تعلم بوها فعل كفنه عينك وقربنا marka qaacidadana haddaan isticmaalno duma awalhu kusirana qabla aakhirihi laanna waa maadi soomaha wuxuu noqon lahaa tucallima bay noqon lahaa tucallima caynka kor dhigmaan lahaa tucallima marka la yidhaahdo aakhirka haddaa waqdiso ya oo reebta masalan muxuu noqoni tucallim bay noqonaya sooma tucallim caynkoo kor dhigaya labsi baa laga cararayaa bay dhahan labsi wax la yidhaahdo tucallim markaa tidhaahdo ficilka oo facala wasanka la yidhaahdo callama oo kaleeto masalan ala wasni facala mudaaric ka dhig ya callama tucallimu somaha tucallimu waa mudaaric sooma hadda callama wuu barta tucal wuu baray waxbuu yani callama fulani fulana baad odhan waxbuu baray yani tucallimu waad baraysaa weeyaan tucallimu markaad tidhahda hadda waa mudaaric tan soomaha akhirka ka reeb tucallimu mid majhuula iyo mudaaricisa iskuma qasmin waa isku qasmeen lama kala garan karo tucallim iyo tucallimeed kala saari karta kana waa tucallim dima awaliya ku jira maa qabla aakhirihi keliya samaysay kana waa mudaaric oo aakhirku maa dabada ka waqdisay tucallim iyo tucallim baa kusoo baxday ma kala saari karto marka sidaa darteed waxay leeyihin si lagu kala saaro tan majhuulka ah caynteeda hala godo tucallima alcilmu waa kala baxeen marka iskulaaka tucallim weliga aakhirka ka tagna haddaa rabto tucallim un baa dihi tucallim iyo tucallim isku mid maaha midna waa mid- waa mudaaric oo musanna caadi midna maadi oo majhuula weeyaan isma laha weeyaan marka tubuuridana waa sidoo kaleeto weeyaan tucullima iyo tubuurigaa dhihi waa haddii taulmajuuda lagu bilowday taanigaa la goday carabka labaad baa lala godaa wain kaana mabduuan haddii yaa mid lagu bilowda maadigi bihamzati wasli hamzati wasli haddii lagu bilowdana duma awalihi awalkiisaa la godaa wa taalitihi taalidkiisana waa la godaa awalkaa la godi xarafka saddexaadaa la godaa hamzatu wasli ayadana sarfahaasaa lagu bartaa sagaal wey masala ficilkan gada hamzatu wasli lagu bilowdo ama kan xarafoo noqdaa ama lix xarafoo noqdaa saddex xaraf ma noqdo afarna ma noqdo khumaasiya ugu yar intalaqa oo kaleetaa ugu yar intalaqa waa saddex xaraf wey hamzadaa ku jirta hamzat lwasli baa loo yaqaana hamzat lwasli maxaa loogu bixiyey waxaa la yidhahdaa tasbutu fi libtidaa wa tasqud fi lindiraaj markii keligeed hadalka lagu bilowdo way sugnaataa intalaqa istakraja saasoo kale istakfara baad odhanaysaa hamzadii waa saabit soomaha way taagintahay laakiin haddii aad wax xagga ka soo geliso waawal casliga allah ka dhigay waa jooyeysaa wantalaq baad oran wantalib wantalaqa baad dhihi wastakraja siinka iyo waawgaa isku reerisa hamzadii ma ku dhawaaqaysid markaas haddaad rabto qor laakiin ma lagu dhawaaqayo laguma dhawaaqayo isqaadanaysaa wey marka hadduu sidaasoo kale noqdaa duma awalihi wa taalituhu taalidkiisaa la godaa naxu intalaqa wastakraja saasoo kale naxu untuliqa wastukrija dhe unto maxaa la goday taalidkaa lala goday un hamsada kasoo bilow nuuna ku xigay bacda ku xigtaad godaysaa marka unto baad oranay laana hamsatu wasla lagu bilawday god haye istukrija taada xageeda jirta waa xarafka saddexaad wey istukrija laakiin asal ahaan markaa majhuul ka dhigno wuxuu ahaa oo duma awalihi kusira ma qablo aan aan isticmaalno tacda iyo tacda midna lama godaayo intaliqa baa la oranay iyo istakrija bay noqon lahaa duma awalihi kusira ma qablo aakhirihi bay noqon lahaa soo maahay marka tanna waxaa loo keenay inaysan iltibaas dhicin darteed ayaa loo keenay inta intuliqa saasaa leeyihi oo masalan yani hadda ficilka fiiri intalaqa wuu tegey sooma yantaliqu wuu tegayaa amar ka dhigbal qof amar intaliq sooma fog buu noqonaya intaliq markaad tidhaahdo waa waa ulcadsi awal ka soo geli wantaliq dheh waa ficil amar soomaha caadiya haye intalaqa majhuul ka dhig sida hadda noo taaloo kale hamsada soo god oo ugu horeyso ma qabla aakhirkana hoos dhig ila intalaqa maadigi aha magtahay intaliqa buu noqonay aakhirka ka waqti intaliq buu noqonaya waawul cabsi la soo xiriiri ya wantaliq iyo wantaliq baa kuu taalla ila hamsada way dhacaysa marka waawul cabsi lala xiriiriye wantaliq iyo wantaliq amar iyo iyo majhuul isudhex gala sooma meed kale saari kartaa maya labsigaa dhacay darteed baa la yidhi saalibka kan maadigaha la kordhigo oo mas-uulka ah oo hala yidhaahdo wantuliq misku egyihin marka hadda wantuliq iyo iyo wantaliq misku ekaan karaan waa mayo farqigaasaa marka loo keenaa wey yacni oo yani inay iltibaaskaa dhaco isku ekaadaan ayaa loo keenay wain kaana almaadi haddii oo yahay yani darsigan sidiisaba waxaa la yidhahdaa waa sarfi wa ficilka mas-uulkan waa maada sarfiga ee naxwada markiga kusoo wadaadada dhihi jiray wain kaana almaadi maadiga haddii ou yahay maadigii haddii ou yahay muctalal cayni cayntiisa mid oo joogta waa qeybta saddexaad wey halaka waxaad leedahay kasru faa'ihi fa'diisa hoos dhigeeda baa kuu sugnaaday oo fa'dii hoos dhigaysa kolkaasoo fatashiiru caynihi cayntiisi noqonaysa ya-an ya-bay noqon naxu qiila wabiica qiila iyo biica qiila iyo biica iskama imaanin qiila asalkeedii yani wuxuu ahaa markii hore intaan majhuulka laga dhigin qawala buu ahaa sooma qawala calaa wajni facala sooma majhuul ka dhigo duma awalihi kusira ma qabla aakhiri ma qabla aakhirihi ka dhig quwila buu noqoni sooma alawalkaa goda ma qabla aakhirkana hoos dhigta quwila markaasaa waxaa laleeyahay qaabka damada saaran ee hore baa la tuurayaa talaban liliclaal iclaal adoo raadinaya baad iska goyn waa reebna soomaha qaabka meesha xaraka lagu qaado sukuun baa yimaada soo lama yidhaahdo waa reebmo markuu reebmo kasrada waawga saaran waxaad tidhaahdaa xaraf saxiixaho qaafo intuu xarako la-yahay xarfu cillo oo waaw ah haraka ma qaadan kara dhe qaad waawga kasrada ka qaad qaadkii gee qaadka markaad geyso waaw ay kasro ka horeysa ma ku dhawaaqi kartaa maya kasro munaasib uma aha eh, maaragtay waaw munaasib uma aha dhanaa munaasib u ahayd kasradana maxaa munaasib u ahaa ya-da munaasib u ahaa marka waawdi ya u bedel marka limunaasabati lkasra kasrada darteed ugu bedel muxuu noqday qiila marka sidaasuu ku yimid wey. marka yani iclaalkaas iclaal naqliya iyo hadaf iyo kalbi intaba way ku dhaceen saddexda iclaala ku wada jirta qiila marka layidhaha biicana asalkeedu wuxuu ahaa bayaca majhuul ka dhig biyacade biyaca markaad tiraahdo damada awal ka saaran suur talaban liliclaal haye kasrada waxaad tidahdaa waa reebnisanah bacdi waa reeban tahay xarafka ix intuu xarako laayahay xarfu cilo oo ya iyo xarakana qaadan karta dhe kasrada yaada ka rara waxaad geysaa maaragtay bacda ka horeysa gee biica caadi wey marka ayada qalbi ma jiro laana kasrada iyo yada munaasaba isku yihiin sooma waa isleeyihin biica marka saasay ku tirin weyaan marka qiila wabiica qiila wabiica saddex xaalaa kuugu banaan inaad sidaa tiraahdo qiila iyo biica inaad tiraahdo oo hoos dhigto yani sadi inaad kasrento sada hadda waa sharfi sooma jeed sada xarafka ugu horeeya la yidhahda sulaafiya xarafka labaadna cayna la yidhahda xarafka saddexaadna laama la yidhahdaa facalaba ku masalaya ms saasoo kale wey falaka kasri faa'idinu ku yidhi fataf sada oo la kordhigo hadda qiila fa ma aha waa qaaf biicana fa ma ahe waa ba laakiin fa'il kelima loo jeedaa kelimada fa'deedii oo bilaawgii ah weeyaan marka hooska sada bay taallaa wey marka waxaad odhan qiila iyo biica waa kuu banaan tahay ismaam inaad samaysana waa kuu banaan tahay ismaam waxa la yidhahda kasro wax u eg ayaa la ursiinayaa damadii damadiina kasro wax u eg yani waxaad ka dhigaysaa qofka hoos dhigayo oo kale yani maaragtay markaasa xoogaa qiila saasoo kale adoo yiri oo kale baad ka dhigaysaa sidii qof wax maaragtay kasrinayo eh, wax daminayo iska dhigaysaa eh, kasradii baad waxaa ursiinaysaa damo baa la ursiinaya marka waxay dhahan waa wax uunan fahmi karin qofka dariirka qofka hadduu indhala yahay ma fahmo laanna wax afka laga samaynayo wey sidii wax wax ka maaragta kasrinayo iska dhigi qiila baa leedahay saas oo kale qiila oo kale bay leeyihin ama wax kasra u eg baad ku dhex dari qiila oo kale buu noqonaya saasoo kale baa leeyahay waxaa kaloo kugu banaan inaad godgana waa kuu banaan tahayba sada horeba oo quula iyo buuca aad tiraahdo waaba kuu imaan doonaa isagana walaka waxaad leedahay kuu sugnaaday ismaamulkasrati kasradii ursiinteedii la ursiiyo addamata dama la ursiiyo wa huwa ismaamka laguu sheegayo waxa weeye khaldulkasrati kasradii lagu khaldo oo lagu dheeho bishayin shay oo min sawti damma damada sawtkeedii oo kalea qiila oo kale adoo yiri oo kale wey saasoo kale wey taasna waa midda labaad wey awal sadi in la kasriyo soomaana dhigin khaldi in la sameeyo ismaamana waa kuu sheegay walaka waxaa kale kuu sugnaaday damulfaa'i sadii goditaankeedii sadii oo la godo baa kuu sugnaatay wey baad leedahay sadii inaad godo oo meesha aad ka kasratay baad godi markaase fatasiiru caynuhu cayntiisi ficilkii waxay noqonaysaa cayntiibaa waxay noqonayn waayan caynulkelimaha waa xarafka labaad hadduu sulaafi yahay saddex xaraf yahay ka labaad baa cayn la yidhahda waxay noqonaysaa fatasiiru caynuhu cayntiisii baa waawan waaw noqonay waawda oo saakinatan reeban oo matalan yani waxaa leedahay wuxuu ahaa quula iyo buuca baad oran buri asalkeedu qawiilabay ahaa soomahayn qawiila markaa majruur ka dhigto qaadka god waawga hoos dhig kasrada iska tur dalaban lilclaam meesha xarako ka turta maxaa imaani sukuun quula marka sidaa iska dhig caadi quula iska dhig wax kale ku samaysan ma kasradaa turtay wuxuu ahaa masalan buyica oo kale baaca samahayn bayaca majruur marka laga dhigo buyica buu noqday buyica isagoo ah baad waxaa samaynaysaa ya-da kasrada saaran buyica ila ya-da oo kor dhiganta oo hoos dhiganta sooma oo isdhiga turo markaad tuurto waxa weeye ya ay damo ka horeyso maaragtay yani laguma dhawaaqi karo sooma markaasa waxaa leedahay ya-dii baad waaw u bedelaysaa buuca buu noqonaya buuca iyo quula oo kale baad oranay wuxuu leeya waa beytka shaacirka meesha noogu keenaya carabku ku isticmaasha layta waxal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca fastaraytu buuyi layta buu yidhi salaytadayde wahal yanfacu ma waxbuu taraa wahal yanfacu shay-an ma shay buu tari karaa laytu layta ma waxbay ii tari maantana haddaan ku hayo eega iyo ba'daha aad ku hesho ma waxbay kuu tari laytani iyo salaytadayde iyo aad ku hesho waxba kuu tari mayso markaasuu yidhi layta salaytadayde shabaaban dha- shabaabnimo iyo dhalinyaronimo lay jirto oo buuca lasoo gato buuca la iibsado yacni badeeco ayagoo la iibinaya dhalinyaro dad dhalinyaronimo oo dad badanayaan la beecinayo suuqa lagu beecinayo maan arko kolka fastareetu ay soo gatay marka buucadaas wey waxaa lamida yani maaragtay iyadoo la yidhaahdo xuukat calaa niirayni isuxaaku taktali bishawka walaa tushaaku oo kaleeto shaacirka owla hadalkiisii yani xuuka xuwika buu ahaa ficilka xuwika xuuka baa la yidhi marka sidaas oo kale weya saddexdaa xaalabaa iyadan kuugu banaan intaas ficilkiibuu kaaga soo baxay naaib alfaacilka kan kaaga geli wannaa'ibu cala alfaacili faacilka midka ka naaib noqonayo calaa qismayni laba qaybood wey dhaahirin wa mudmarin mid daahir iyo mid damiira wey fadaahiru midka daahirka ah naxwu qawlihi taca- naxwu qawlihi tacaala wey amsiladaanu dhan isugu tirinayo waidaa quri'a alqur'aanu waduriba masalun qudiya alamru qutila alkharaasuuna yucrafu almujrimuun kulli icraabkeeda waa mafhuum soo ma يعني يا فاول واذا قرئ اذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان قرئ فعل ماضي مبني مجهول مبني على الفتح لا محل من الاعراب القران نائب الفاعل مرفوع وعلى رفعه لم يتارك في اخره ضروري مثلا وعلمت ضروري فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب مثل ونائب الفاعل مرفوع وعلى رفعه لم يتارك في اخره قد- وقضي الامر وقضي الامر قضية فعل ماضي مبني المجهول الامر نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه بمكان السياحي قتل الخراسون الخراسون نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو يعرف عن الدم لانه جمع مذكر سالم المجرمون يعرف المجرمين يعرف فعل مضارع مبني المجهول مرفوع علامة رفعه دم ظاهرة في اخره المجرمون نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو يعرف عن الدم لانه جمع مذكر سالم والمضمر كان مدمر كل هذا ظهر كل سؤال من سوما كان مدمر كان نحو قولك يحل لمده يؤثر هذا ضربت ولا جراعي وضربنا وانا لا جراعي وضربت لي وانا لا جراعي الى اخر ما تقدم اسمك وفر مري اخر كيس الى لا جار لما يصير مركب محول قولي ضربت ولا جراعي ليه ضربت ما بها ولا جراعي ضربت ما لبدنا ولا من جراعي ضربت مربي ما بدنا ولا من جراعي ضربت ما هويتي ما بدنا ولا من جراعي ضربت في مقنا ولا جراعي duriga kii maqneed waa la garaacay durigaa labadii maqnaayeen baa la garaacay duriguu raggi badnaaye maqnaa baa la garaacay duribna haweenki badnaaye maqnaa baa la garaacay weya adigaa marka icraabi duribtu markaa tiro durib ficil maadi mabniin cala mabniin lilmajhuuli mabniin cala fatxati lmuqadarati cala aakhiri manc min duhuuriha karahatu tawaali arbaci mutaxarikaati fima huwa kalkalimati lwaaxida wataa naaib alfaacil mabniin cala dami fi maxal rafcin wey بربنا كده كده نادى يا نائب الفاعل مبني على الضم مبني على السكون في محل رفع برب تاء مركز ترابي والتاء نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع ما ترميه لكن سيعيني يبنى الفعل فعل كده لا بشي للمفعول ده لا بشي يعني اسم كان مسمى له قبل ما يفعل كيسه مفعول به ده لا بشي يا فعل كيسه لما قرناه لم يبقى مفعول به ده لا يفعل يا وي هل كان مفعول فا- نائب الفاعل كان يعني انت كنا ابن قصر فاعلت انت كنا ابن قصر في جيبي فاعلت انت كنا ابن قصر وينوب على الفاعل فاعلت وحكنا ابن قني واحد مد من, من, من أربعة أفر كمدة أفر مد كمدة عند نائب الفاعل نقول كره فاعلت كنا ابن قنكره كالكوبات الأول كان هروح هو المفعول به والمفعول به هو. كما تقدم قرئ القرآن ضرب مثل قضي الأمر وحسنا فاعلكم يا ولد مجهول سما نائب الفاعل كو حمق دوامه هذا مفعول به بلا بس سبيل ويان كما تقدم سيدة صالح وقلت ورما الثاني كان لبعض الظرف ظرف سيول ظرف نائب والنقضة نحن جل- جلس أمامك فرص هذا على فريق سيدة الأرم جلس في الماضي مغير السيطة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أمامي ونائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه بمكان الشيخ أمامي مضاف والكاف مضاف إليه وصيم رمضان رمضان بعد صومي رمضان مركز ترى هذا ظرف الزمان هو يعني ظرف انه ظرف مكاني ظرف الزمان لا بد من قوه امامك وظرف مكان كمان كله ظرف الزمان هو مركز حلال هي صيم واسع الماضي مغير الصيغه مبنيه على الفتح لا محل له من الاعراب هي رمضان ونائب الفاعل مرفوع علامة رفعه بمكان في آخره سيما رمضان مركز حلال هي وظرف الزمان أتجنا ظرف الزمان وياه marka darafkii inuu naaib noqdo waa ujeedaa oo faacilka uu ka naaib noqonayo waa naaib naaib can faacil waa labadoodaba asaalisu kan saddexaadna aljaaru walmajruuru wey jaara majruurkii weeye naxwu qawlihi tacaala walamaa suqita fii aydiihim walamaa suqita markii la riday fii aydiihim gacmahooda dhexdooda lagu riday يعني كل جرد عابدين لا جيدا مركي لدى مودين لجنوا على عبادة الإجل بالي أساسا لا جيدا أي كأمارتي آه وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا فما هن أيدي ساس بن جرهدي مركي وحل إذا قف كستعوا لدى مودين قف كستعوا صلايه وحلقوا أرمي فقد سقط في يده تعرفي كل عيه يعني قفك مركو بدن هذا أو ندامه وسمينه تعرفي قريمة سما ساسي هذا جماعة فرها قريمة تزدي هذا كده في يدي إلى الأرنة قفك فلان هذا اللي عندي كده الورد بساسة قلوية مركب ولما سقط في أيديهم محل شايف كان هذا في أيديهم في حرف جر في قدوة في الماضي مغير في قسمه مبني على الفتح لا محل من الأعراب في حرف جر أيدي مجرد بشيء على مسجره ما أرمينا يعني في أيديهم أيدي علامة جره كثرة مقدرة على الياء من عمل ظهورها ثقة لفمه أيدي مضاف الهاء مضاف إليه واليوم علامة جمع الذكور والجار والمجرور يعني وحلنا في محل رفع نائب الفاعل أشجع أه جار مجرور كثرة نائب فاعل في القناوي في محل رفع دورية الله ولا الرابع كان أفراد المصدر مصدر فاعل كل نائب المغضى نحو قوله تعالى فإذا نفخت السور نفخة واحدة فإذا نفخ هذه لا أفوفه اسم ربوك هذه لا أفوفه نفخة أفوفت كلأة نفخة وحل وعلى وزن فعلة فعلة من الضرب مرة لهذا كل كلية واحد على فعلة وزن كاس الوعد الكذوية فعلة كاس لهذا من الضرب مرة ليه كان محور لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كنيسة الخيل أبو أرمان مركز فعلة نفخة كل كل نفخة كل بالأرمى إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان نفخة في الماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل من الإعراب اسم رجال ومجرور متعلق بنفخة نفخة نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه ده متظاهرة في آخره واحدة صفة للنفخة ما ينفع الكاس على جسد كينه وصفة نفخ عفو فيها واحدة كل كلية وصاوي واحدة تلك مركة حين قنصة يعني صفة ويان آه وصفة المرفوع المرفوع علامة رفعه دم ظاهرة في أخيه مركة ولا ينوب من نائب مقضى يعني معركة غير المفعول به مفعول به وحان أهين من نائب مقضى يعني معركة مفعول به وحان أهين من نائب مقضى مع وجوده ذلكانكيسا جوجتكيسا معيدا غالبا انت بدن هلكا مسألة ذلك كوجي شوجيا وحوي حتى وحكما ابن قضاء مري فائلك مفعول به هي ظرف إجارة مجرور هي مصدر بوي كما ابن قضاء سمعنا به هدي أو مفعول به جوجو أسبب مفعول به ما يسعون جوجا ظرف مكان سكرت أنت مفعول به يتكبه إجارة مجرور مكان كرتا مصدر مكان سكرتا وميو hadduu mafcuul bihi joogo sida haalibka aho badan waa in mafcuul bihiga naaib faacil laga dhigo waxa ka soo haray markaas kabacdi xarakadaada nasbiga iska wada kordhig naaib faacilka mafcuul bihiga iska dhig inkastoo mas'alada haaliba marka ku leeyahay khilaafaa jiro maxaa yeelay kufiyiinta ayaa ogol markuu leeyahay haaliban saalixa laftiisa fiiri utiya bihi isaara ataa bihi uu la yimid musanifka أرنت غالبا إشارة إلى ما أجازه الكوفيون من نيابة غير المفعول به مع وجوده مفعول به جوجه أي يعني معرفة أنت تكبر ألام أي ما رفاع الكوحي كلا تصبح لي كلمة كلمة تكبر جنايا كده مثلا أيضا قراءة أولية قراءة جعفر أبي جعفر أو أرمي ليجزى قوما بما كسبوا ليجزى قوما قومة المفعول به جوجه كده دي أجاي بما كسبوا ذاك وحكدبتي ما ينفعش بيتي في تجارة مدير في الجسدية marka inta badan hadduu joogo laakiin waa inaadan mafcuulidihiga isaga laga dhiga naa'ib faacilka weeyaan oo matala hadda haddaad tidhaahdo daraba zaydun yani maaragtay waxaad odhan mafcuulidihiga la hormarinaya mafcuulidihiga la hormarinaya daraba muxamedin zaydan markaad tidhaahdo waxa weeye oo yowma aljumcati buu garaacay amaama alamiiri ضربا شديدا في داره وحافظ ضرب كافر هذا زيد كبرنا الى الفاعل كبير ضرب زيد يوم الجمعة وظرف الزمان فيه أمام الأمير ومارس وظرف مكان فيه ضربا شديدا ومصدر فيه في داره وضرب جرسي صح الضرب قدرة لكن ما ينفعش أشياء كبير مارس مفعول به وإن كان الفعل متعديا للنهيين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينسب الثاني منهما نحو أعطي زيد درهما هل كان حكم سيدي فعل فيها الدور إيش اللازم أو أنا هين معركة هذول لما مفعول قادم جري هل مفعول كمي أنا إيش اللازم جري لو مفعول قادم جري لما مفعول محل مستمعين كرا مفعول كرا ما الفاعل لقد بقى لقد مفعول يعني مش كمذا أياد مفعول كبد نائب الفاعل كبدي كلنا وقت المسلمين حدي أصل كود أيهين وين إذا لبدا مفعول مبتدئ خبر أي هاي مبتدئ خبر هدي أي هايين وإذا كان الفعل فعل هدي أيهن متعديا من طلابه الاثنين لبدا من جدا لبدا مفعول من قارن جري هدي أوها وظنئي أخواتي يحل مدوي يعني هدي أوها جعل أحدهما مدكود لا يحل لغن يولي جعل يولي أحدهما مدكود نائبا مد نائب عن الفاعل فعرفة النائبة لغن يولي وينسب الثاني كاللبادنا ولا كربه ومنهما لبدا مسؤول كمدا كاللبادنا ولا كربه يكون ثاني حكمه نحو أعطي زيد درهما أعطى محمد زيدا درهما بأسر ساعة نتيجة السبب محمد نواد جيسي أعطي زيد درهما زيد بaa waxaa la siiyey dirham baa la siiyey marka sidaasoo kale baad oran u cufiya jaridun kan hore oo mafcuul bihi iyo mafcuul awalka baad waxaad ka dhigatay yani naaib faacilkii baad ka dhigatay dirhamankani sideeda u deeraysa mafcuul bihi baad ay ku noqonaysaa wey baabu lmubtada'i walkhabari halka mubtadihii khabarkiibu qeybta kii saddexaad ee marfuucaadka ayuu noo sheegi almubtada'u mubtadahu huwa mubtadaha waxaa la yidhahdaa alismu ismi wey ismigu almarfuucu la godo اسم ذات العارف كقاين وكمرا عن العوامل اللفظية عوامل اللفظية اللي قد واقع اللي قد له يعني كمرا ويا عامل لفظي عارن او سنارتي رفعها سارن وعامل في سادوس اللفظي هين وامحي ومعنوي مرتدها واحد جبل معنوي بين قنا اللفظ من قنا ويا وهو مبتدئ قسمان لبقى بيدوي ظاهر من ظاهره ومضمر مد مضمر ضمير لي هذا ويا وهو مت ضمير كيني أنا إيه وأخواتي كوي أنا إيه وإيه ولا لهد أهاوية التي أنا على إيه أخواتي يدو تقدمت كهر مرتي في كس- في فصل المضمر ضمير كفصل كيس ما يوسف هر مرتي ومثلا حد أرمي أنا قائم نحن قائمون أنت قائم أنت قائمة أنتما قائمان حدي لغا منهين أنتما قائمتان حدي لغا ماجين ساسو كلا أرمي أنتم قائمون أنتم قائمات هو قائم هي قائمة هما قائمان هما قائمتان لبدا وابن سكمل كلمة أنفسها هيس هم قائمون هم قائمون ساسو كلا بد أرمي والله يسأل أنتوي لو متكلمة كالمخاطبة غائبة marka intaas baabbaabfasl almudmar ayuu noogu soo hormaray weeyaan mubtadaha waa ism waana marfuuc wey ism marka laleeyahay yani waxa weeye waa sariix uu noqdaa wuxuu kaloo noqdaa almuawalu bisariixi sariix mid lagu awilana wuu noqdaa weeyaan marfuuc marka laleeyahay lafdiga iyo taqdiirka iyo maxalka saddexdaba marfuucu ka noqon karaa weyan alcaari ka qaayan yani ka maran عن العوامل اللفظية عوامل اللفظية أهي يعني ما رسي وحبجو كانوا يا أخوات كذا كمذا إن يا أخوات كذا كمذا أهوية يعني كان كوا سكرة كمذا فعيسى كان هذا عامل في سؤال لفظي زيد القائم أو مستدين خبر إذا قد كان الجلسة عامل لفظي ذات جلسة إنها ذات جلسة عامل لفظي ذات جلسة مرت عامل كمبتدها والابتداء بالله رسالة لإرادة بالله رسالة ورفعوا مبتدأ بالابتداء بإليها كذلك رفع يعني خبر بالمبتدأ ابن مالك تاسو لها ورفعوا ورفعوا مبتدأ بالابتداء ابتداء بقى لقول بلا ابتداء بالله سما ومعنى سماها ومعنوي هذا الجريء معها عامل لفظي ملعب وهو قسمان اللي بقى يجري ظاهر ومضمر وهو مضمر كمثل ضمير فيه انا يا اخواتي يا الله كنت قدمت اسهر مرتين يعني ما عرفت الثالث سلام في فصل المضمر إنه يسهر مركي والظافر ظاهر كيكون من كلمة ماذا إلا مدبر كهراب سوء أرسك ويكون سوء والظاهر مدك ظاهر كالقسمان لبقى يقولون مبتدأ له خبر مبتدا خبر له ومبتدا له مرفوع مبتدا مرفوع له مرفوع مدني له كاس مرفوع عاس سد ايدي ايدي مسد الخبر خبر ك... يعني ما عرفتي يريد في او كلا وحو جري جري او كلا كفر لاري كاس او كلا ويا مبتدا لبدا سوق السماء مد خبر له يريد خبر لهين خبر كبروس كيس فاعل او الشابية مرفوعه oo booski faacilka ku filnaanay ku saail aan faacilka kusoo aragin soomaay qayb kamida aan hore usoo marnay hal awalu kan hore waa ko waa mubtadaha khabar kale wey soo ma mubtadaha khabar kale yani ama waxaan ujeedaa midkan oo mubtada laf marfuuc marka laleeyahay marfuuca ama faacil buu noqdaa ama naaqil faacil uu noqonaya labada mid buu noqdaa labada waa marfuuc soomaay labada mid buu noqon karaa hal awalu kan hore oo mubtadaha khabar kale ah نحو قولك يتبنده ويآتر هذا الله ربنا ومحمد رسول الله خاصك لباطر الله ربنا الله هو مبتدا مرفوع بالابتداء إذا لنا مرفوع عامل كلمة يكرر المرفع هو محل الابتداء ومعنيه الله فائل وحمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخيها رب يحول خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا خبرك المبتدعة كذي مبتدعة كذي يويا هذه وحلا شتان لكن كان بعد يسمعنا مرتا وحلا ما هي رب خبر المبتدع مرفوع بالمبتدع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر رب مضافنا مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر محمد المبتدع مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره رسول خبر المبتدع مرفوع بالمبتدع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة ضمة ظاهرة في آخره رسول مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره والثاني والله سبحانه وتعالى أعلم يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay marfuucaat alasmaa marfuucaadkii baan ku jirnay alfaacil baan ka soo baxnay walnaa'ibu can alfaacil aan ka soo baxnay walmubtadau يعني وخبره وكذا مركا مبتدها وصوت تعريف من تعريف في مركا سيد من الله بقر ودنا وكان سماه سيدنا ظاهر مدمرة ظاهر في مدمر في تساليه في وصو أرجني ظاهر في أيام ما رسى اسمه تساليه في الناس هذا وحكرا أن رسى من كده إنه الله بقر ود هو قد سماه مبتدأ خبر له iyo mubtada marfuuc keliya ku kaaftoomayo yacni mid marfuuc oo la kordhiga ama ha noqdo faacil ama naa'ibulfaacil ha noqdo ayuu ku kaaftoomayaayo khabar uma baahanayo booskii khabarka marfuucaas ayaa istaagaya marka kii khabarka lahaa oo daahirka ahaa tusaalihiisi waan soo aragnay waxaa noo horay kii marfuuca ku kaaftoomayay buu hadda noo sheegaya mubtadiyii aanan khabar ka lahayn maaragtay marfuuca ku kaaftoomayay buu halkan nooga gelaya wataan midka labaad yani midka labaad yani wuxuu u jeedaa mubtadihii aladii laysa lahu khabarun aladii laa khabar lahu mubtadaha aanan khabarka lahayn marfuuca ku kaaftoomayo huwa midkaasi ismun faacilu ismigii faacil wey wasmu lmafcuuli ismigii mafcuul wey إذا تقدم هدي أو فرمر عليهما اسم فاعل اسم مفعول نفي النفي أو كهرمره أو استفهام أم استفهام أو كهرمره كاسا ليرها مرك وحوي يعني الطلبات ومكة يعني ما كان رافعا لمكتفي به عن الخبر وحل لهذا متسجده يعني ما عرفت mid ku kaaftoomayo khabarka uu kaga kaaftoomayo kaagadayo ayaa la yidhaahdaa wey khabarka uu kaga kaaftoomayo marfuucaasi ka ku kaaftoomaa la yidhahdaa marka wuxuu kuu sheegay yani maaragtay ismu faacil iyo ismu mafcuul labadaasoo noqdaa labadaas buuna musanifka ayuu maaragtay kuu misaalin doonaa oon arki doona insha allahu tacaala sifada mushabahada waa la sheegaa iyadana يعني ما رسول اسم تقديم كبس الجبرية بس الجباهي ظاهر كيسة kuwaasoo dhan baa loo jeedaa wey laakiin hadda wuxuu inuu misaal musanifka ismu faacilki ismu mafcuulka ayuu noo misaalay marka ismu faacil ismu mafcuul weeyaan markay mubtada noqdaan marfuucooday ku kaaftoomayaan laakiin waa goorma waa marka uu ka hormaro nafyi oo diida ah ama istifhaam oo ka hormaro su-aal weydiin saa markuu ka hormaro weeyaan naxwi qawlika iyo wixii lamidoo aad tidhaahdo wey aqaa'imun zaydun wamaa qaa'imun zaydaani wahal madruubun ilcamraani wamaa madruubun ilcamraani saasuu kale aad tidhaahday wey marka aqaa'imun zaydun wamaa qaa'imun zaydaani wuxuu kuugu misaaliyey yacni mid maxaa la yidhaahdaa ismigii faacilo istifhaamkii iyo linafyigiiba uu ka hormaray buu labada xugumisaa wahal madruubun madruubun ilcamraani wamaa madruubun ilcamraani labadaana wuxuu kugu misaaliyey istifhaamkii iyo nafyigii oo ismigii mas-uul ka hormaray ayuu kugu misaaliyey aqaa'imun alhamdatu xarfu istifhaamina la yihahdaa qaa'imun waa waxaa la yihahdaa mubtadaun marfuucun calaamatu rafci damatu daahirka fi akhirihi والمشروع بالابتداء وعلى انفراد ايضا في ذلك في اخره وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل ويتم المفعول زيد وفاعل قاموي القائم كان فاعل قائم قائم كاسم فاعل ايهما فاعل هنا اقالتين هو فاعل مرفوع وعلى رفعه ضمة ذلك في اخره وهو فاعل شد مشد الخبر waa faacil oo khabarka booskiisii degay oo duuday oo mubtadiyi aysan khabar kaleeto u baahnayn aysan dalbaynin wamaa qaa'imun jaldaani markaa tirahda maadi nasiya weeye qaa'imu waa mubtada marfuuc bilibtidaa wa calaaqati rafcihi damatan daahiratan fi akhirihi wa huwa ismu faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu alfaacila wa yansib almafcuula yani maaragtay sidaasaa laleeyahay ko الزيدانينا هو فاعلكي ومارس السد مسد الخبرة وانا مرفوع علامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لانه مثنى مركا اعرابته واعراب كرناه ماضي النافية عادي انا كبقنا والليكرة ماضي اجازية احد هي تعمل عملا ليس ان لقبقنا وين قنك ارتفل تاريخ انه هو اعرابي يوم ما نافية الحجازية بأرنا تعمل عملا ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر قائم واسم كذا وقد مرفوع على رفع دم الدائرة في آخره قائم واسم فاعل يعمل عمل فعل يرفع الفاعل ويسب المفعول يعني الزيدان هو فاعل سد مسد الخبر مسد خبر ما الحجازية ما الحجازية خبر بإبراهيم هذا خبر كيجب وجوده فاسو كبر وكبر لكن ما ما في عادة إليه وهل مضروب لعمراني وهل مضروب كولا درع عينها العمراني لبدي عمر كولا درع عينها wamaa madruufun ma aha kuwo la garaacay alcamraani labadii camar lama garaacin wey marka istifaamkii nafyiga ismiga mafcuul galay wey hal wa xarfu istifaami madruubun waa mubtada marfuucun bilibtidaa wacalaamati rafcihi damatu daahirka fi akhirihi yani waxaa leenahay wacalaamati rafcihi damatu daahiratan fi akhirihi wahuwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficlihi yarfacu naaib alfaacil mafcuulna hadoo noqdo naaib alfaacil uu godanaya madruubku la garaacay wey واسم مفعول يرفع نائب الفاعل نائب الفاعل أي جرى وينسب المفعول العمراني يرفع نائب الفاعل ومضروب خاص اسم اسم مفعولة بين نائب الفاعل وفاء العمراني نائب الفاعل سد مسد الخبر يعني تاسع أور منه وسد مسد الخبر خبر كبير في دوبي أو أودي مرفوع وعلامة رفعه الألف والنيابة عن الضم لأنه مصنع وما مضروب للعمراني ما مالكية شنو مضروب سبحان الله مبتدر مرفوع بالابتداء وعلى رفع دم تظاهر في اخره وهو اسم اسم مفعول يعمل عمل فعله يرفع نائب الفاعل ويسمي مفعولا العمراني نائب الفاعل ومضروب كيف نائب الفاعل كاشد مسد الخبر مرفوع علامة رفع الالف نيابة عن الضم لانه مسمى وقال لي تمام مرينا تمام يعني اسم فاعل اسم مفعول ayaa loo jeedaa midka marfuuc isku kaabtaba hadday mubtada noqdaan faacilkii ama naaib alfaacilkii ay qaadan lahaayeen ayaa booskeedii degay oo khabarkii booskiisii degay saasoo kale wey intaa marka kaaga soo baxay ayuu hadda wuxuu kuu sheegi mubtadaha inaanan yani maaragtay hadduu nakira noqdo isim munakira hadduu noqdo inaanan la mubtadaysan karin ilaa musawir la-aan musawir inuu jiro mooye si kale inaan loo mubtadaysan karin taasuu kuu sheegaya weyaan wuxuu yihi walaa yakunu mubtadaw mubtadihii ma noqdo nakiro ka nakiro ma noqdo ilaa bimusawirin mid cuntansiiyo oo yani sabab oo ka dhigo inuu mubtado noqdaa waajiriyo in la helo mooye yani maaragtay isimku hadduu munakar yahay mubtada ma noqonaayo saasuu odhanayaa weyan mubtada noqon maayo maxaa yeelay sababta u diidayaan waxa weeye waxaa la yidhahdaa mubtadaha horta hadduu nakiro noqdo yani isimka qarabka laga lahaa mubtadaha qarabka laga lahaa waxa weeye yani inuu wax faa'iideeyo wey inuu wax faa'iideeyo marka mubtadaha waxaa yidhahdaa waa maxkuumun calayhi bilkhabari maxkuum calayhi waay waa mid la xukumo oo khabarka lagu xukumo marka haddii nakiro la yidhaahdo aynan caan ahayn oo wax la garanayo ownan ahayn waxaa way taasoo kaleeto in mubtada laga dhigtaa ma banaano maxaa yeele waxay leeyihin walxukmu cala almajhuuli laa yasixu baa la yidhahda soo lagu jahiliya xukunka ugu ridaysa maxkuum calayhi wey waa wixii la xukminayo wey marka waa inuu caan yahay inuu maaragtay mucaraf yahay oo la garanaayo baa la rabaa oo masalan aad tirahdo maxamedun qaa'ima maxamed way mubtadaysan kartaa maxaa yeelay maxamed waa isim caalam oo la garanayo mawjuuda marka lama mubtadaysan karo nakira laakiin haddii la helo wax musawiqa oo insaansiiyo oo ka dhigi karaa mubtado inuu noqdo u ogolaanayo oo loo ogolaanaya isagoo nakiro ah baa la mubtadaysan karaa musalaqaadkii markuu kuu tirinaya aad bay u tiro badan yihiin dhowr xabuu ka sheegaya ma afaruu ka sheegi meelahaasaan umalaynayo walmusawiqaatu kuwa musawiqaadka la yidhaahdo ee yani maaragtay cunkansiiyo ka dhigo maaragtay yani maaragtay in la mubtadaystaan suuragal ka dhigi karaa nakiro kaiiratun way fara badan tahay aad bay u tiro badan tahay wuxuu shaarxa leeyahay anhaaha cabdullaahi bn cabdiraxmaan bni caqiilin fii sarxi alfiya ilaa arbacati waishriina yani ibni caqiil oo alfiyaha sarxay wuxuu gaarsiiye musawiqaadka afar iyo labaatan musawiq buu gaarsiiyey ibn cusfuur fi kitaabihi lmuqrib yani almuqarib aw lmuqrib ilaa mayitin wa halaatiin ninka lia ibn cusfuurna kitaabkiisaas wuxuu ku gaarsiiyey yani ilaa sadan iyo dhowr ayuu gaarsiiyey